إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ugu yaraantii labaatan xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerarkii shalay lagu qaaday hotel eled ee magaalada muqdisho kaas oo uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ah ku dhowaad toban xubnood oo isugu jira mas-uuliyiin iyo saraakiil iyo ciidamo ayaa ku naf waayey weerar cagmarin ah oo ay saakay milatariga xarakada shabaabul mujaahidiin deegaan dhacaduleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maanta qarax khasaare geystay waxaa lagula beegsaday magaalada beled xaawo ee gobolka gedo waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar shalay gobolka gedo lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen wasiir iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah qaramada midoobay iyo dowladda turkiga ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin xubnihii dowladda federaalka ah looga laayay hotel ku yaala magaalada muqdisho golaha dhaqanka islaamiga ah ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay dad sacbooley ah oo shalay ciidamada uganda ay ku dileen meel u dhow degmada janaale ee gobolka shabeellaha hoose maamulka somalilan ayaa waxaa ka soo yeeraya guuxa in yuhuuddu ay u aqoonsato inay iyagu leeyihiin dhulka ay haystaan oo ay yihiin dowlad jirta maamul goboleedka puntland ayaa waxa uu sharuud ku xiray kasoo qaybgalka shirka magaalada dhuusamareebe bahda xanaanada xoolaha iyo dowro caafimaad waxaa loogu qabtay gobolka baay sidoo kale warkan waxaad ku maqli doontaan xubinta ganacsiga dibaddana sirdoonka yuhuudda ayaa ku wajahan imaaraadka carabta si ay ula kulmaan madaxda dalkaas intaa waa qodobadii warka uu waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ugu yaraantii labaatan xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa lagu dilay weerarkii shalay lagu qaaday hotel eled ee magaalada muqdisho kaas oo uu leeyahay xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ah waxaa loogu yeeray qaramada midoobay iyo dowladda turkiguna waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin xubnihii dowladda federaalka ah looga laayay hoteelka ku yaala muqdisho wararkaas waxaa isku soo dubariday oo ah halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir calasow
وريت التوسية ريت التوسي وربير كاتيليس ريت التوسي امبلاس لو بايا امبلاس بيت امبلاس لو خان الله يا داوع امبلاس لو خان الله يا سيدنا داوع لو خان الله داوع ماشي ميت بلنا ماشي tafaasiil dheeraad ah ayaa xilligan laga helayaa weerar baaxad leh oo naftood hurayaal ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ay xalay ku qaadeen hotel dhowr daba ka kooban oo ku yaala xeebta liido ee magaalada muqdisho kaasi oo milkiyadeedu uu leeyahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo lagu magacaabo cabdulaahi maxamed nuur horeyna u soo noqday wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayay u suurto gashay inay ka gudbaan oo ay jiiraan baro kontarool oo laga ilaalinaya hoteelka iyagoo laayay waardiyaasha hoteelka sida ay ku warameen dad ku sugnaa xeebta liido ee magaalada muqdisho weerarka oo saqdhex xalay soo idlaaday ayaa inta la ogyahay waxaa ku nafwaayey shan iyo labaatan ruux halka lagu dhaawacay soddon iyo toddoba ruux oo ka tirsan dowladda federaalka oo ay ku jiraan saraakiil iyo agaasimayaal wasaaradeed oo ka tirsan dowladda khasaaraha ayaa waxaa badiyey markii naftood hurayaasha ay u suurto gashay inay la wareegaan gacanku haynta hoteelka iyagoo tooganaya bartilmaameedkooda wariyaasha muqdisho qaarkood oo ku adkaatay inay gaaraan gudaha hoteelka oo muddo sideed saac xiriir ah ay maamulayeen dagaalyahanada al-shabaab ayaa soo sheegaya in weerarka ay ku dhinteen labaatan ruux iyo hoteelka ileed oo ah galabta uu ka bilaado weerarkan socda ilaa iyo caawa waxaa socota rasaas iyo qaraxyo kumbaanooyin ayay soo gurayaan kooxda ku soo weerartay hoteelka ilaa iyo hadda khasaare inta la ogyahay waxaa ku geeriyootay labaatan qofood halka ku dhawaada shan iyo toban kanoo dhaawac ah ayay udaheyni ay qabteen xaqiiqda qaar xoogan ayaa ka dhacay meesha ka dhacay liido hotel eleid qaraxe wuxuu ahaa qarax aad u xoogan oo khasaaro xoog leh ee eryada liido u geystay oo magaalada inta badan laga maqlaayo la dareemayay miraayadihii iyo maaragtay ayaa lagu soo burburay xooga qaraxa ka dhaca meesha meeshana uuraa qarisay iyo maaragtay ma muuqan karin xataa agagaarka wax ka dhaceen ma garan qarax aad weyn u ahaa horec ayaa lagu soo horumaray kadibna qaraxii markii u dhacay wixii oo dhan maaragtay yaa isku dhacay kuraastii iyo cid walba wax walba laka garan waayey xabado badanna way socdeen marka anigoo dadkin dhinaca baddan xeebtan maaragtay u baxay cabdirasaaq cabdi oo ahaa agaasime ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo daahira cali oo ka mid ahaa saraakiisha sare ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta lagu dilay weerarka sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan dowladda waa arrin naxdin badan meeshaan waxaa weeye dad badan baa kolley wax ku gaareen anugu aad uma sii fiirfiirin oo dhaawacyo iyo meedad badanba waa yaallaan laakiin khaasatan aniga qoys ahaan iyo iyo guri ahaanba labadan wiil gurigayga ka soo baxeen oo mid ka mida guri weyla deganaa mid kalena waa wasaaradda gaashaandhigu ka shaqaynaya daahir cali warsame iyo raagaday mare baaxadda uu lahaa weerarka dartiis ayaa sababtay in qayb ka mid a hoteelka uu burburo islamarkaana ay soo daataan muraayadaha daaqadaha hoteelka weerarkan iyo durbadiiba waxaa cambaareeyey waxaa loogu yeeray qaramada midoobay iyo dowlado shisheeye war-saxaafadeed ka soo baxay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay aad kaga xun yihiin weerarkaasi bahda qaramada midoobay ee soomaaliya waxa ay si adag u cambaaraynaysaa weerarkii lagu qaaday hotel ilig ee magaalada muqdisho kaasoo ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen dad aad u badan ayaa lagu yidhi warka qaramada midoobay dhanka kale dowlada turkiga oo ciidama ay ka joogaan magaalada muqdisho ayaa iyaguna ku biirtay dowladaha cambaareeya weerarkaasi xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa maalmihii lasoo dhaafay sii laba jibaartay weerada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha xilli dowladda federaalka ay ku jirto wakhti kala guur ah oo hay-adaheeda ammaanka ay kala daadsan yihiin islamarkaana ay ku adag tahay inay ka hortagaan weerarada xarakatu shabaabulmujaahidiin ku dhowaad toban xubnood oo isugu jira mas-uuliyiin saraakiil iyo ciidamo ayaa ku naf waayey weerar cagmarin ah oo saakay milatariga xarakada shabaabulmujaahidiin kula wareegeen deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay cabdisamad cabdulaahi ayaa ka warramaya waa mahadsan tahay waxa ay faahfaahinno dheeraad ah ka soo baxayaan weerar cagmarin ah oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab saakay ku qaaday saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaanka goofgaduud buurey oo dhaca duleedka magaalada baydhabo ee gobolka baay weerarkan ayaa lagu bilaabay camaliyad istishhaadi ah waxaana xigay dagaal toos ah oo ay milatariga islaamiyiinta ku jiireen xerada ilaa ugu dambeyn ay cagta mariyeen in yar mooye oo ay dagaalami waayeen ciidankii koonfur galbeed waxayna u qaybsameen wax la dilo iyo qaar carara siday inoo sheegeen ilxog ogaal ah meydadka ciidanka koonfur galbeed ayaa daadsan xerada gudaheeda waxayna ciidanka al-shabaab xerada iyo saldhigaba ka wadaan baaritaano sidaasi waxaa yiri goobjoogo magaciisa uu qariyey sababo ammaan inta la xaqiijiya weerarkan cagmarinta ah waxaa lagu dilay in ka badan toban xubnood oo ka tirsanaa maamulka halkaas ku sugnaa iyo sidoo kale askarta mas-uuliyiinta meesha lagu dilay waxaa ka mid ah guddoomiyaha deegaanka goofgaduud buurey ugu magacawnaa maamulka koonfur galbeed kaasoo magaciisa lagu sheegay isxaaq cali cabdulle sidoo kale waxa ay mujaahidiintu khaarijiyeen taliyaha saldhigga deegaanka oo isna magaciisa lagu sheegay xasan baka waxaa intaa dheer in xerada gudaheeda lagu dilay sideed askari halka sidoo kale dhaawacyaduna ay aada u badan yihiin dhowaan ay ahayd markii al-shabaab ay cagta mariyeen ciidankii koonfur galbeed ee ku sugnaa daynuunay oo iyana dhacda duleedka baydhabo halkaas oo ay guul uga soo hoyatay waxaana xusid mudan isla xilligaas in mujaahidiinta ay la wareegeen deegaankan goofgaduud buurey oo maanta la weeraray kaasoo ay isaga carareen ciidamadii ku sugnaa ee ka tirsanaa koonfur galbeed kadib markii lasoo afjaray kuwii ku sugnaa deegaanka daynuunay wixii kasoo kordha ee ku saabsan insha allahu wararkayaga iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhagaysan doontaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa maanta qarax khasaare geystay waxaa lagula beegsaday degmada beled xaawo ee gobolka gedo qarax ayaa ka dhacay goob ismaatina oo ciidamada dowladda federaalku ay fariisan ku lahaayeen waxaa la aaminsan yahay halkaasi in khasaare uu ka dhashay markii qaraxu dhaca kadib waxaa maamulka meesha ka jira uu jaray isgaarsiinta taas waxay muujinaysaa in halkaa khasaare uu ka dhashay xogtooda amaba macluumaadkooda inuu baxana ay ka baqayaan golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay dad sacbooley ah oo shalay ciidamada uganda ay ku dileen meel u dhow degmada jannaale maxamed muudey axmed abuu muslim ayaa ka warramaya suldaan maxamed mayow abuukar oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada shabeellada hoose ayaa cambaareeyey dadkii rayidka ahaa ee ay shalay ciidanka uganda ku dileen agagaarka janaale wuxuu sheegay in ciidanka uganda ay si ulakac ah u dileen shan qof oo ku socday mooto saddex lugoodley ah kadib markii iyagaa laga burburiyey gaari gaashaaman lagana dilay sagaal askari shalay horta dhib badan ayaa meesha ka dhacay manaha maxay nimanka cadowga islaamka oo ugandayska ayaa gaarika waxaa laga gubay inta u dhexayso buufow iyo janaale ku-aadka adizoonaha buuladhurow mooto oo saddex lugood iska socotay oo dad masaakiino beerley iska saarnaayeen mootadan waxaa laga lahaa kusii socotay buuladhurow janaale u socotay laakiin buuladhurow waa laga lahaa mootadaas ayaa waxay sameeyeen marka ayaga qaraxaas ku dhacay ilaa sagaal nin ayaa kaga baktisay meesha sida warbixintana loo soo sheegay kadibna maxaan ku dhahay mootadii ay waxay ku fureen rasaas dad masaakiin oo maxay ahayd beeraleyda mootada saarnaa ayay meeshaas ku baabi'iyeen ma fahantay marka dhibkaasaa meesha ka dhacay ummadaas ilaahay subxaana watacaala shahshaydu waa ilaahay shahaadadooda allah ka aqbalo dadka masaakiinta gardarada talada ay ku dishay ku laysay ilaahay subxaana watacaala maxay ahayd cidihii ay ka tageen ilaahay ha ka samirsiiyo waxaan leenahay inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana watacaalana macnaha maxay ahayd waxay ka tageen allah u baratay wanaagna allah ugu bedelaan leenahay suldaan mayow ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ay fashilmeen dagaalkoodina uu ku soo ururay in ay dadka sacbooleyda ah laayaan waxa arrinkaas horta aad iyo aad waa aga xunnahay dhib badan oo jiro waaye marka mar walbana waxa waaye maxaa ahayd soomaali waxay dhahdaa qaniisho qaniisha ayaa kaa fujiso marka waxaan leenahay ummadda muslimka meel kastoo joogto na maqlayso inay gaaladan ilaahay baa jebiyey haddeertaan macnaha si ay isugu socdaan ayay laayihiin wadooyinka dhuumaaleysigaas ayay maraan wadooyinkiina hadda dhibaatooyinkan ayaa ku haysto ayagoo dhibkaas iyo jabkaas ilaahay subxaana watacaala uu ku riday ayaa mar walba waxay aga argoostaan dadka muslimiinta oo ku dhaqan deegaanka marka dhibkaasna waa dhib taagan oo mar walba soo noqnoqdo oo soo laalaabto ilaahay saftoodana ummadda allah ka fakaafiyo wayna jabeen waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala horey allah u jibiyo saadkoodana allah naga sii qaadan leenahay maalintii shalay ayay ahayd markii ciidamada yuganda ay shan qof oo rayid ah ku dileen inta u dhaxaysa janaale iyo buufow xili iyagana laga gubay gaari taaw ah lagana dilay sagaal askari maamulka somalilan ayaa waxaa ka soo yeeray guux ah in yuhuudda ay u aqoonsadaan in ay iyagu leeyihiin dhulka ay haystaan oo ay yihiin dowlad jirta abuubakar ibraahim geedde ayaa warkan faahfaahinaya xilli dhowaan caalamku la yaabay hadalkii ka soo yeeray imaaraadka carabtoo ahaa inay yahuudda kula heshiiyeen xiriir dhan walba ah oo ay wada yeeshaan ayaa waxaa jirta in maamulka somalilan ee waqooyiga soomaaliya uu daneeyo arrintaa la mid ah dalalka muslimiinta ayaa intooda badan yahuudda u aqoonsan dad aan dal lahayn oo xoog ku heesta dhulka barakaysan ee muslimiinta ee qudus iyo mandiqadda ku dhow laakiin xildhibaanada somalilan ayaa dhiirogelinaya in yahuudda loo aqoonsado kayaan iyo dowlad jirta xildhibaan ka hadlay aqalka baarlamaanka ee maamulkaas ayaa sheegay in arrintaasi muhiim tahay isagoo tabriir ka dhiganaya waxa ay sameeyeen imaaraadka iyo sacuudiga waa kan xildhibaanka oo la yidhaahdo maxamed diire nacnac
dowladda israa'iil inaan haddaynu somalilan nahay aynu ictiraafno waa ka waa cabdi waa ictiraafay innaka isku diinna manihin kale ilaahbaa yidhi lakum diin kulli diin marka waxaan leenahay si aynoo ictiraafanaya kuma waa dowladdii horeysa soomaaliya ictiraaftay aynu ictiraafna haddaynu nahay somalilan israa'iil iyakuna wayna ictiraaf doonaa taasaa maanta inla socda yuhuuddu waa yuhuud ilaahbaa inakuna islaam baa ku waaweynaa ictiraafay imaaraadka ictiraafay sacuudigaa ictiraafay marka inaku waxa weeyaan waxa u geysan mayno iyakuna waxbay noo geysan maayaan laakiin inay dowlad jirta oo israa'iil la yidhaaho oo israa'iilna inay jirto ayaynu leenahay ayaanu ictiraafsannahay iyakuna insha allah biidnillahi kariim inaynu dowlad soomaalilan nahay inay qiraan baan doonay inay soomaalilan baanu way soomaali soomaalilan berigii aanu nineteen sixtygii dowladdii horeysa aynu ictiraaftabaa imaaraadka ictiraafay sacuudiga ictiraafay waxa weeyaan inagaga imanayso yuhuudduna dadka yuhuudnimadooda faragelayba ayay u xun yihiin laakiin inaku faragelimayna xildhibaan nacnac iyo kuwo kale ayaa marar badan oo hore baarlamaanka ka sheegay in yahuuddu tahay cidda keliya ee dowladdu ictiraafi kartaa waxaana muuqata in maamulku wax weliba ku bixinayo sidii uu heli lahaa ictiraaf isagoon eegayn diin dhaqan iyo qiyam ummadeed maamulkan ayaa horay dhaqaale badan ku dayactiray kiniisad gumaystuhu lahaa oo ku taalla magaalada hargeysa faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar shalay gobolka gedo lagula beegsaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen wasiir iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah maxamed cali aadan ayaa ka warramaya faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qaraxii lala beegsaday kolanyo uu la socday wasiirka waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre qaraxan ayaa dhacay maalintii shalay waxaana kolonyada lagula beegsaday waddada xidhiidhisa degmooyinka doolow iyo beled xaawo xilli ay safar ku jireen qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay xildhibaano iyo mas-uul dowladda federaalka ugu magacownaa degmo ka tirsan gobolka gado sidoo kale waxaa burbur xooggan soo gaaray gaari ka mid ah kolonyada wasiirka mas-uuliyiinta ku dhaawacmay qaraxa ayaa waxay kala ahaayeen maxamuud cali magan oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka cabdicasiis dhagaqool oo isana ah xildhibaan cabduqaadir siisi oo ah xildhibaan iyo cali kadiye oo ah mas-uulka nabad sugidda degmada luuq ee gobolka gado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan fulisay weeraro waaweyn oo khasaare lagu gaarsiiyey mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha
maamulka puntland ayaa waxa uu sharuud ku xiray ka qaybgalka shirka magaalada dhuusamareeb kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu maamulka puntland ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in shirka haddii inay ka qayb galaan la rabo ay tahay in la helo cid damaanad qaada wixii ka soo baxa asigoo sheegay maamulku in loo baahan yahay in wax loogu yeero beesha caalamku ay ka soo qayb galaan shirka magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa looga arrinsanayaa arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa geeddheer iyo mid gaabanba u fuulaya in wakhtiga uu kororsado madaxda maamul goboleedyaduna shaki weyn ayay ka qabaan bahda xanaanada xoolaha ayaa dowro caafimaad waxaa loogu qabtay gobolka baay maxamed ismaaciil ayaa ka warramaya dooro caafimaad oo loo qabtay qaar ka mid ah dhakhaatiirta xanaanaha xoolaha oo ka kala yimid gobollada dalka ayaa waxay ka dhacday magaalada buulafulay ee wilaayada baay iyo bakool labaatan dhakhtar ayaa ka faa'iidaystay ayagoo ku qaatay cashiro ku saabsan xanaanaynta xoolaha daaweynta xoolaha iyo sidoo kale duruus sharci ah gunaanadka dowradan oo socotay muddo ku dhowaad toban maalmood ah ayaa waxaa ka soo qaybgalay culummo waxgarad mas-uuliyiin iyo dhakhaatiir kale dhakhaatiirta halkaasi ku sugnaa waxaa ka mid ah doctor xanafi wuxuuna kelimad wacyigelin ah u jeediyey dhakhaatiirta dowrada loo soo xiray baydariga asalka ee cilmiga aqoonta sideedaba ama caafimaad ha noqoto ama kiimika ha noqoto ama xayawaan ha noqoto cilmiga asalka waxaa iskale muslimiinta iskale awhaamtaan kale sheeka barale weeye waa inaan xoolihii shilinta ka baabi'inno caafimaadka marka waxay keenaysaa cudurradan faafaya ee batay si looga hor tago ayaan u baranaynaa inshaa allahu tacaala ummadda u yeedha aqoonyahanada u yeedha islaamkaasi wanaaggaas iyo amnigaas waxa lagu helaya aan ka wada shaqayno sidoo kale madasha waxaa joogay waaliga wilaayada baay iyo bakool sheekh cabdulaahi maclin geedo wuxuuna u dardaarmay dhakhaatiirta dowradan qaadatay ugu horaan ilaahay subxana watacaala waanu mahadnaqaynaa maanta faa'iidadan iyo khayrkan iyo dadka muslimiinta ah runtii marka la fiiriyo guul weyn u ah gaar ahaan ummaddan muslimiinta ah dadkan muslimiinta ah ee qaaraddan degaayo marka la fiiriyo waxay dhahayaan boqolkiiba intaas waa xoololey oo reer baadiye ah macnaheeda boqolkiiba intaas waa beeraley nisbada ugu yar waa reer magaalka inkastoo hadda lasii waday dadkii dhan loo wado in meelahaas injiingadaha hoostood lagu kuuso macna dadka dad fakri soo kiciyey ma ahan dad roob la-aan ku dhacday ma ahan xoola la-aan sooma kicinin laakiin qorsho waay macnaha qaarna waxaa loo diray dibadaha loo diray qaarna waxaa loo diray marka xoolihii inta laga baabiyo sida hadda sheekha sheegaya xagga loo diray layaabna lama leh ee waa tii allah subxana wa tacaala uu yidhi laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum wilaayada runtii ee wilaayada la dhex jooga keliya ma ahane waa wilaayada dhaqashada xoolaha marka la dhaho oo ugu badan waay maanaa bila istitnaa kuwo kale inay soo raacaan waa suuragal maadaama laba gobol isa saaran ay tahay waa sidaas waay maanaa marka insha allahu tacaala arrintaa inay maanta noo qabsooto aad baan ugu faraxsannahay inay cilmigii inaad kororsitiin oo dadka marka nin walba aad soo saartiin ardayda loo soo xiray dowradan ayaa ka hadlay waxay ka faa'iideen dowladda iida maasha allah si fiican dhacday macallimiin khayr allah siiye jaamacadeed heer jaamacadeeda dadkii wax la baraayay iyaga laftooda waxaa waaye dad ay wax u bilaabanaayeen dad dhulka laga soo qaaday maa dad ay wax u bilaabanaayeen oo dhammaystir u baahan ay ahaayeen casharada labaatankii ee hadda laidiin sheegay sidii loogu talagala loo qaatay waana loo fahmay waxaana laga garan karaa imtixaanka maalinkii la qaaday natiijadiisa ayaa laga garan karaa in maaragtay dowladda si fiican loo fahmay casharo diiniya oo ku saabsan siirooyin nabiga salawatullah alayhi wasalaam taabiciintii taabicu taabiciintii wixii o dhan casharaana waa qaadanay cashara tawxiida waa qaadanay maasha allah aad iyo aad waa doori looga bogay ay ahayd ilaaha mahad leh alxamdulilah ilaahayga suurtageliyey amnigaas iyo nabadgelyadaasna na siiyey nabadna nagu keenay waxaan ka imaananaa gobolka bakool cirafkiisa marka meesha aan joognan hadda waa halkan ilaa intaas waa soo soconay dowladan ayaa ahayd mid ay dad badan ka faa'iideen oo ay ku jiraan dad soddon sano ka hor bartay cilmigan ee ah xanaaneynta xoolaha ahamiyadda gaar ahna leh xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u taagan horumarka bulshada soomaaliyeed ayaa mar kasta qabataa dowlaad ay ka faa'iidaystaan qaybaha kala duwan ee bulshada iminkan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya maxamed ciise تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي waxaan maanta xubinta ganacsiga idinkugu soo gudbinaynaa warbixinno cusub oo soo baxday cibaankooduna yahay burburka maraykanka ayaa ka hadlaya saameynta cudurka korona uu ku yeeshay waddankaasi warbixintan ayaa diiradda saaraysa saameynta uu sababay feyruska korona guud ahaan bulshada maraykanka ah gaar ahaan dhaqaalaha siyaasadda iyo hadaladii madaxweynaha maraykanka ee la xidhiiray feyruskan madaxweynaha maraykanka oo mar lagu soo hadalqaaday warbixintan ayaa lagu sheegay in markiisii hore uu dhayilsanayey saameynta uu yeelan karo cudurka korona taas oo markii dambe fashil ku noqotay inuu wax ka qabto cudurka warbixintan ayaa sheegaysa in waddanka maraykanka uu kaalinta hore kaga jiro dhimashada cudurka korona xili ay gaartay inay isku dayaan qarinta tirada rasmiga ah ee u dhintay cudurka dadka maraykanka ah ayaa sheegaya in naxariistii iyo jacaylkii laisku qabay ay meesha ka baxday xili ay dadku iskugu soo baxeen magaalooyinka waaweyn ee xeebaha ku teedsan baararka iyo goobaha ay ka dhici jireen xafladaha dowladda kuwaas oo sheegaya in xaaladoodu ay khatar ku jirto ayna haysan wax xoriyad ah warbixinta ayaa intaasi ku dartay in dhaqaalaha maraykanka uu hadda yahay mid burburayo taas beddelkeed waddamadii ay ku loolamayeen dhaqaalaha ay fursad u siinayso inay ka hormaraan intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها halka dhegeystayaal warkaa idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan madaxda sirdoonka ee yuhuudda ayaa ku wajahan waddanka imaaraadka carabta si ay ula kulmaan madaxda dalkaasi yuhuudda ayaa dhowaan imaaraadka carabta waxay ka heshay gacaltooyo weyn oo la xiriirta iskaashi iyo wada shaqayn dhan kasta ah waxaana waddamada kale ee carbeed ay ugu baaqday in ay raacaan dhabaha imaaraadka iyadoo wufuud kala duwan u diraysa abudubey axaddii shalay labada dhinac waxay ku dhawaaqeen bilaabidda taleefanno toos ah agaasimaha istaraatiijiyada iyo isgaarsiinta ee wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta hinda al cubeyda ayaa barta ay ku leedahay twitterka waxa ay ku sheegtay in wasiirada arrimaha dibadda cabdulaahi bin saahid iyo kan yuhuudda gebi ashkanasi ay bilaabeen qadadka teleefoonka inay ku wada xiriiraan ayna isdhaafsadaan hambalyo waxayna caddeeyeen siday uga go'an tahay inay fuliyaan sharuudaha heshiiska sabtidii doraadna wasaaradda isgaarsiinta ee yuhuuddu waxa ay sheegtay in shirikadaha bixiya adeegyada isgaarsiinta ee isutaga imaaraadka carabtu ay xayiraadda ka qaadeen wicitaanka lambarada taleefanada ee caalamiga ah ee sagaal toddobaatan iyo labo kuwaas oo heshiiska ka hor xanibnaa warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa